brief yaan bixi doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo aan tegaynaa gaalkacyo iyo dhankaas galmudug hadduu ilaah yidhaahdo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo gaalkacyo markaan tagno hadee labada qaybood waxaan rajeynaynaa uu madaxweynaha hore uga shaqeeyey oo la isu furay inaan sii adkeeno difujisiinta oo dadka waalaha ah markaan imid buntland waxaan imid waxaan imid waxaa loo imid xogdood iswaraysi xoojinta nabadda waxaa ii soo baxay marka dhowrka cisho aan joogay dhowr arrimood khudba dheer ma geli karo oo caawan insha allah tafsir tafsir tafsir doonaa faahfaahinta ka bixi doonaa waxaa ii soo baxay dardaarankii iyo talooyinkii iyo dareenkii shacabka reer puntland ay ila qaybsadeen ila wadaageen dhowr qodob yaa u badnaa kulli ma soo koobi karo laakiin waxay gula dardaarmeen oo yidhaahdeen wada shaqayn dowladda dhexdeeda ah iyo dowlad goboleedyada